بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين قال الناظم رحمه الله تعالى وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها العلم واليقين والقبول والانقياد فدر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه ثم العبادة هي اسم جامع لكل ما يرضى الإله السامع وفي الحديث مخها الدعاء خوف توكل كذا الرجاء ورغبة ورهبة خشوع وخشية إنابة خضوع ليهي ناظمك رحمه الله وبشروط سبعة قد قيدت وبشروط شروط سبعة تضبأة أي قد قيدت لقد دبري وفي نصوص الوحي نصوص وحي جنا xaqan si dhab ah ayay waradat ugu soo aroortay toddobadaas wa bisabcati shuruudin toddoba shardi ayaa qad quyidat lagu koobay amba lagu dabray kelmadda wuxuu ka soo hadlayay laa ilaaha ila allah kelmaddaas waxay leedahay shuruud toddoba ah wa fii nusuusi اlwaxyi xaqan waradat nusuusta sharcigana si dhaba bay ugu soo aroortay amba xaqan dhab ahaane waradat way ku soo aroortay fa innahu xaaladdu waxay tahay lam yantafic qaa'iluhaa binudqi ka isku dhawaaqa ee yidhaahdaa kuma intifaacayo ilaa xaysu yastakmiluhaa markuu dhammaystiro mooyaane toddobadaa shardi markuu dhammaystiro ayay laa ilaaha ila allah wax u taraysaa markaa wuxuu tahay toddobadii alcilmu walyaqiinu walqabuulu walinqiyaadu fadri maa aquulu cilmi iyo ogaal iyo aqoon walyaqiinu qofku inuu xaqiiqsado u yaqiinsado walqabuulu inuu aqbalo walinqiyaadu inuu uhogaansamo fadri maa aquulu waxaan ku leeyahay garo oo soo jeesuu ku leeyahay wuxuu ku buuxsaday beytka wasidqu run inuu ka sheego walikhlaasu lilaahi inay ka tahay walmaxabbatu iyo inuu jeclaysto oo uu jeclaado kelmaddan iyo ehelkeeda wafaqaka allaahu alla ha ku waafajiyo limaa wuxuu axabbahu uu jeclaaday ilaahay waxa uu jecel yahay ha ku waafajiye toddobadii waa kuwaas wuxuu leeyahay wa bisabcati shuruudin wa bishuruudin sabcatin shuruud toddoba ah ayaa qad quyidat lagu koobay lagu xidhay wa fii nusuusi اlwaxyi nusuusta waxyigana xaqan xaqiiqo ahaane warada toddobadan shardi way ku soo arooreen bimacnaa wax la isaga xidhay maahee waa shuruud laga soo qaatay kitaabka sunnaha kitaabka iyo sunnaha laga soo qaatay kitaabka ilaahay iyo sunnaha nebiga salawaatu ullaahi calayhi wasalaamu wuxuu sheegay oo kale qofku haddii shuruuddaas wax ka mida uu jebiyo amba uu banneeyo kelmaddani waxba u tari mayso kelmaddani waxay anfacaysaa fi dunya wa fi laakhira qofka toddobadan shardi buuxiya waa cilmiga waa yaqiinta waa qabuulka inqiyaadka aلsidqu alikhlaasu almaxaba toddobadaa shay weeye alcilmu inuu qofku kelmaddan cilmi u leeyahay uu garanayo oo ogaal ogaal u leeyahay waxay diidayso iyo waxay ogolaanayso kelmaddu labay ka kooban tahay waa laa ilaaha iyo ila اllah laa ilaaha ila اllah ilaahay xaq lagu caabudaa ma jiro waxbay diiday ila allaahu waxbay ogolaatay markaa qofku waa inuu garanayo u aqoon u leeyahay kelmadda macnaheeda nebiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam wa huwa sayid alcaarifiina wa imaamu alcaalamiin ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku leeyahy faclam annahu laa ilaaha ila allah faclam waxaad ogaataa facrif maaha waxaad cilmi iyo aqoon u yeelataa annahu laa ilaaha ila allah xaqiiqada dhabtahay waxay tahay alle xaq lagu caabudaa ma jiro isaga mooyaane marka qur-aankani uu ku soo degaayo nebigu calayhi salaatu wasalaam laa ilaaha ila llah macnaheeda wuu yaqaanay isagaa laynoo soo dhex marinaya isagaa lo- lala hadlayaa iyaaka acni wasmaci ya jaara adaan kuu jeedaa jaarka una maqal waxaa looga jeedaa cidda hadalku uu ku socdaa nebiyullaahi moxamed ha ahaato laakiin xaqiiq ahaan cidduu ku jeedaa waa inaka nebiyullaahi moxamed waa yaqaanin laa ilaaha ila allah meelo kooban oo ka mida qur-aanka ayaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam maaragtay waxyaabaha la amrayo ee aqoontu ay ku jirtaa waa bartan iyo meesha rasuulka calayhi salaatu wasalaam la la la ilaahay subxaana wa tacaala uu farayo inuu ilaahay weydiisto cilmi marka ogaalka iyo cilmiga naafica ahi waa cilmigan waa cilmu laa ilaaha ila allah faclam waxaad ogaataa annahu laa ilaaha ila allah markaa kelmaddan garashadeeda iyo ogaalkeedu in la barto macnaha ay leedahay waa shardi shardi waxaa loo jeedaa haddaad garan weydo laa ilaaha ila allah way kaa jabtay waxba kuu tari mayso haddaad iska xambaarsan tahay un oo laa ilaaha ila allah oo oday ka soo gaadha ay kuu noqoto xaaladaadu halis bay maraysaa man maata wahuwa yaclamu an- annahu laa ilaaha ila allah dakhala aljanna rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahy qofka dhinta isagoo garanaya laa ilaaha ila allah waa ehlu janno cagsigu waa maxay hadduu dhinto isagoo laa ilaaha ila allah aan garanahayn fahuwa fi nnaar waa ehlu naar marka xaalka qofku noocaasi ma sahlana waa ka koobaad alcilmu waalyaqiinu qofku waa inuu yaqiinsan yahay kelmaddan waa inaanu ka shakisanayn laa ilaaha ila allah macnaheeda markaad fahantay ee aada baratay macnaheedu qalbigaaga waa inuu dhaadhaco waa inaad aaminto aada yaqiinsanaato xaqiiqo inay ku ahaato qalbiga ay kuu gasho oo shaki aanu kaa gelin kelmaddu waxbay tilmaamaysaa tilmaanteedii qofka hadduu dhaha war ni- laa ilaaha ila allah ilaah xaq lagu caabuda ma jira ilaahay mooyaane ay tahay kelmaddii macnahaas kuu dhaadhacay qalbiga waa inuu kuu fadhiisto shaki aanu kaa gelin inama almu'minuuna aladiina aamanuu biاllahi warasuulihi uma lam yartaabuu wajaahaduu biamwaalihim waanfusihim fii sabiili اllah ulaa'ika hum asaadiquun waxaa laga sheekiyey dadka mu'miniinta hataa acmaashu caynka u kala horaysa fiiri mu'miniintu waxay yihiin waa kuwa ilaahay iyo rasuulkiisa rumeeyey uma lam yartaabuu dabeeta aan shakiyin ilaahay bay rumeeyeen rasuulkiisi bay rumeeyeen macnihii bay garteen way yaqiinsadeen dabeeta maxaa bilaabmaya acmaashii camaliga ahayd ee daahirka ahayd wajaahaduu biamwaalihim wa anfusihim fii sabiili illah naftooda iyo maalkoodaba waxay u hureen waxay u jihaadeen ilaahay dartii ulaa'ika hum asaadiquun macnaha acmaashan daahirka ahee muuqataa haddii iimaan saxiixi aanu ka horrayn oo laa ilaaha ila allah macnaheedu aanu qofka qalbigiisa deganayn waxba u tari mayso arrinka xalna waynu sheegnay marka yaqiintu daahirkana qofka way ka muuqataa qalbigana way degtaa qofka qalbigiisa markay degto waxay ka soo daahiraysaa acmaashiisa acmaasha caynku u jecel yahay siduu u mudaawamaynayo siduu ilaahay subxaana wa tacala uga baqanayo masaa'il cilmiya maaha ee waa masaa'il camaliya shuruuddan meesha lagu sheegaya waa masaa'il camali ah oo qofka camal ahaan looga rabo inuu sameeyo marka qofka qalbigiisa yaqiinta laa ilaaha ila allah ay gasho waxay ka muuqanaysaa xubnihiisa saarta qof sagsaagaya oo ilaahay waxdaaniyadiisa ku ciyaaraya oo marba meel isaga cararaya oo shirkiga iyo tawxiidku ay u siman yihiin oo mushrikiinta iyo muwaxidiintu ay u siman yihiin yaqiintaa qalbigiisa ku yar wax kale meesha ma yaalaan leanno yaqiinta qofka laa ilaaha ila allah markay gasho way soo socotaa haddii ilaahay ka dhiga waxyaabaha waxyaabaha laa ilaaha ila allah jebiye waxyaabaha lagu garta waxaa ka mida qofku inuu gaalnimada naco iyo gaalada muslimiinta inuu jeclaado iyo iimaanka iimaanka jacaylkiisi wuxuu tilmaamayaa qofka daahirkiisa laga arkaya markaa qofku yaqiin waa shardiga labaad alqabuulu alcilmu walyaqiinu walqabuulu inuu aqbalo kelmaddani waxyaabaha ay la timi waynanka xalay sheegnayo kelmaddu afka dhihitaanun maahee waa kelmad xadaafiir badan bay wadataa xisaabo badan baa la socda waajibaad fara badan ayaa daba socda laa ilaaha ila allah markaad tidhaahdo waxaa ka ratibmaya oo ka dhalanaya intaas oo shay baa ka dhalanaya waxyaabo lagu diidaayo waxyaabo lagu ogolaanayo waxyaabo lagaa rabo waajibaada cidaad la macaamilayso sidaad ula macaamilayso qofka noloshiisii oo dhan ba waxaa ka muuqanaysa laa ilaaha ila allah markaa qofku kelmaddii waa inuu aqbalo waynankii sheegnay xalayto isla arrinkaa laftiise qiritaanka qofku uu qirsan yahay ilaahay jiritaankiisa iyo qiritaanku qofku qirsan yahay ilaahay inuu jiro oo uu cibaado mudan yahay oo keligii in la caabudo ay tahay way kala way kala duwan yihiin way kala duwan yihin dadku waa saddexdaas noocun dadka qaar ba waxay rabaan waxay qabaan ilaahay uu jiraa ka soco marka wuxuu doonaa buu samaynaya wuu iska tegay ilaahay wuu jiraa waa kristaan ilaahay wuu jiraa waa yuhuudi ilaahay wuu jiraa waa mid intuu iska heshaatay iska dhaqaajiyey qaarna waxay qabaan ilaahay wuu jiraa ilaahayna waa in la caabudo kaa horuu yaro dhaamaa laakiin ilaahayna wuu caabudaya cidna wuu la caabudaya midna waa mid saddexaad oo ilaahay wuu jiraa ilaahayna ha la caabudo ilaahay keligiina ha la caabudo ka loo jeedaa waa kaa u dambeeya meesha mashkiladdu ay ka dhacaysa ee la isku qabsanayaana waa halkaa halka rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo quraysh ay isugu timi ajacala alaalihata ilaahan waaxidan bay ahayd ilaahyada maa la iska badiyo maasha waa soo koobaysaan waxaa iska ballaadhan ee iska ikhtiyaariyada ah ee adduunka wax fara badan la ogol yahay meesha haynagu dhibine eh albaabo fara badan ha la furo xorriyadda ha la sii daayo haddaad tidhahda ilahay qura la caabudayaa meeshii culays baa imanaya ajacala alaalihata ilaahan waaxidan meesha la isugu imanaya halkan bay ahayd innahum kaanuu idaa qiila lahum laa ilaaha ila allahu yastakbiruun wuxuu ilaahay ku sheegay nimankii mushrikiinta ahaa maray kelmadda lasoo qaaday kelmadda macnaheeday garanayeen laa ilaaha ila allah marka la yidhaahdo istikbaar bay samaynayeen afkay taagayeen wayaquuluuna ayna lataariku aalihatina lishaacirin majnuun ilaahyadayadiiyo waxaanu caabudayna ma nin waalan baanu uga tegaynaa gabyaa ah rasuulkay ujeedaan ma nin gabyaya oo shaacira ayaanu u dhaafaynaa waxaanu caabudi jiray yeeli mayno tayadaanu haysanayna markaa qodobka labaadna wuxuu yahay alqabuul waa in la aqbalo alinqiyaad waa hoggaansan inuu qofku u hoggaansamo oo acmaashta daahirka ay ka muuqato waxyaabaha kelmaddan ay tilmaamayso waxay ka soo horjeedaa tarkiga iyo ka tegitaanka inuu qofku hoggaanka isku laabto oo seetada iyo dabarkaba maaragtay loogu duubo oo hawdkiisa u xulo laa ilaaha ila allah uma laa shay iyadana waxa weeyaan qabuul la'aan iyo istislaam la'aan alislaamu huwa alistislaamu lilah walinqiyaadu lahu bitaaca islaamnimada gebigeedu waxa weeyaan waa ilaahay in laisu dhiibo oo ilaahay loo hoggaansamo sida maaragtay awrka la hogaaminayo maaragtay sanka laga xidhay halka qofka hogaaminaya oo maraa unbuu maraa hadduu haadaan ka dhaadhaco haadaanbuu kaga daba dhaadhacaya qofka muslimkaah waa qof hoggaansan hoggaan baa ku xidhan jid baa u dilaacsan waxaa hogaaminaya kitaabka qur-aanka kitaabka qur-aanka ee haadaan iyo bohol ku tuuri maaye wuxuu gelinayaa jannadii marka qofka muslimkaa waxaa laga rabaa inuu hoggaansan yahay oo tasarufaadkiisa iyo acmaashiisu inay ku salaysan tahay kitaabka qur-aanka iyo tacaaliimta islaamka inay ku salaysan tahay ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu leeyay wa aniibu ilaa rabbikum وأسلموا له إلهي أسوى النقضة وإلهي هو كان سمي سليبا إلهي وحلي ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن يا كدين ونكسن قفك إلهي سبحانه وتعالى سليبي استقوى محسنة يا آيات فرابة لم يتوحي تلمام أيان قفك أشهادي سي مركو لي مادو إنه إحسان السمية بإنقياد السمية أو هو كان سناده الصدق بقى كمذا وحلي العلم واليقين والقبول والانقياد والصدق وقضب كشناد والصدق إنه قفك وكرن شيغو لا إله إلا الله إنا يعني أنا بيننا نكاهين عرب كوكولا إنا نكشيغين عرب كنا إنا نكشيغو قلبي أنا يكسو قوانتهاي منافق نمدي إيا بنتي dadka qaar baa waxay u ashahaataan ay diinta u qaataan ku badbaadaan waa kuwa inu sheegaynay waa fulayaasha munaafiqiintu had iyo jeer waxay dhalataa marka muslimiintu ay xoog badan yihiin muslimiintu markay itaalka daran yihiin munaafiqiini ma jirto islaamku markay muslimiintu markay xoogeystaan ee arliga ay maamulayaan munaafiqiin fara badan baa dhalata waa way iswadaarsan tahay marka muslimiinta laga itaal roonaado ee gaalka calankiisu babanayo munaafiqiintu waxooda way caddaysteen lianna munaafiqu munaafiqnimada waxa ku ku qasbayaaba waxay tahay inuu badbaado gaalnimadiina ma caddaysan karo islaamnimadiina dooni maayo markaa meel dhexa waa inuu istaago waa inuu markaa muslimiinta iskaga dhex noolaado xoolihiisa iyo naftiisa iyo maalkiisu inay badbaadaan taasuu munaafiqu u yimaadaa waxyaabaha kale ee dadka gaalada ah ee marka muslimiintu ay taalka daran yihiin munaafiqiin noqdaan munaafiqiinku waa lama dhaa zanaadiqa la dhaha zindiiq qofka muslimiinta usoo dhex gala inuu diinta ka fasahaadiyo oo muslimiinta isu ekeysiinaya kaa zindiiq baa la yidhaahdaa waa nin kaafira oo munaafiqa wuu ka daran yahay munaafiqu wuxuu munaafiq u noqday inuu badbaado isaga iyo maalkiisu zindiiquna waxa uu diinta islaamka u sheeganaya inuu muslimiinta diinta islaamka ka fasahaadiyo oo ishaacaad iyo foolxumo iyo qur-aanka u dhaleeceeye iyo sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam wax ka sheego ayuu muslimiinta kula dhex jiraa marka kaasi waa indiq marka muslimiintu marka ay xoog badan yihiin qofka islaamnimada sheeganaya kudhex jir kudhex ku dhex jira waa munaafiq marka muslimiintu ay itaalka daran yihiin ka islaamnimo sheeganayaanay ka dhabhayna waxaa la zindiq labadaas way kala duwan marka waxaa looga looga baahan yahay qofkii al الصدق alif lam mim حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون آمنا oo keliya meel ma tagtee qofku inuu ku sugnaado aamanaadii haddii ibtilaa uu yimaado iyo ikhtibaar iyo imtixaan dadka marka la kala shiilayo la kala shaandhaynayo qofka muslimkaa inuu kelmadda haysto ku sugnaado dee marka dadku barwaaqada isaga jiraan waa wada libaaxiyo waa wada cabaaqiro waa wada geesiyaal waa dad wada sugan laakiin marka ay xaaladdu soo ururto dad fara badan oo laga filaayey inay sugnaadaanna way dhaadhacaan qaar fara badan oo aan lagu xisaabtamaynina maalintaasaa macaadin rijaal macaadin rijaal maalintaasi soo baxdaa ilaahi subxana wa tacala wuxuu le dadkuma waxay u haystaan inay laa ilaaha illa allah intay iska yidhahdaan sidaa lagu dhaafayo waa laydin imtixaamaya qofkaanba imtixaan kulul baa la gelinaya oo waa lagu dhibayaa waa lagu eryanaya waa lagu baacsanaya waa lagu dacayadeynaya waa lagu gaajaysiinaya waa lagu xidhaya ama adduunyaa lagugu soo fahsiinaya adduunyaa lagugu soo daynaya dabeetana qofkii adduunyadii wuxuu kala dooranayaa iyo mabaadi'dii xoogaa mansab baa la siinayaa magac baa loo yeelayaa waa la koolkoolinayaa waa la qaadaa dhigayaa lacag baa la siinayaa dabeetana qofku wuxuu odhanaya wallaahi haddaad meelaha qaar soo istaagto intan baad waayeysaa kelmaddaa dheh baa la leeyay yani haddaad odhan weydo macmacaankii baad waayeysaa iyo xisaabihii hoose marka qofku marna wuxuu eeganayaa magacii iyo mansabkii iyo kelmaddii iyo shilimaadkii iyo xisaabahaasuu hoosta ka eegaya marna wuxuu eegayaa masaladii xaqa ahayd markaa sugnaantii baa ku adkaanayso been buu sheegaya qofka wuxuu odhanayaa tanna way jirtaa iyaduna sheekhow waxaa la yidhi sheekh baa wuxuu yidhi sheekh baa lagu yidhi xoolaha beertaa galay beertiibay mariyeen maxaa la samaynayaa wuxuu waxaa la samaynayaa buu yidhi intuu ul soo qaaday buu ushaa taageed ushaa taageed oo cawsa ayaa dadkii xoolaha lahaa lagu xukumaya yani ushaadu sidaa loo istaajiyey bay soo buuxinayaan maadaamay beertii mariyeen sheekh aiga aiga beerta galay aigaagana wuu ku jiraa baa la yidhi markaasuu hi jiifiyaana banaan usha lafteeda waa la jiifin karaa usha hadday jiifsa jiifsato inteebay cawsku leekaane ula jiifiyey maxaa soo gaadhaya bas usha lafteeda waa qiil kalo waa la jiifin karaa waa la jiifin karaa marka haddii dee xaaladdu mararka qaar meelaha qaar ay soo gaadho jiifiyaano banaan baa imanaysa wuxuu odhanaya tan lafteeda waa waa qowl jiro oo culamada qaar baa sidan qabta madaahibta qaar baa sidan ku tagtay buu odhanaya qeyl yaroo daciif daciif oo itaal daran ayuu meelaha ka raadinaya marka taasaa ka mid a asidqu baa ka mid a qofku inay dhab ka tahay laa ilaaha ila allah alikhlaas inuu ilaahay dartii ula jeedo ayaa ka mid a wamaa umiruu ilaa liyacbudu allaha mukhlisiina lahu diina waa garanaysaan ikhlaaskee fara badan baa laga hadlaa ikhlaaska ayaa ka mid a waxaa ka mid a ka u dambeeyo almaxabba inuu kelmaddan jecel yahay iyo kelmaddan waxyaabaha ay tilmaantay iyo kelmaddan ehelkeeda cidda kelmaddan haysata ee ku dhaqmaysa inuu jecel yahay qof almaxabba waa inuu jecel yahay kelmaddan laa ilaaha ila allah hadduu hoostaa ka hiifayo hoostaa ka haaraamayo oo kelmaddii uu karaahiyeysanayo uu leeyahy tamba tambaa hawsha bay noogu wacan dad muslimiinaba maanta waxay qabaan ma muslimiinba sheegta waxay qabaan muslimiinta kadeedkan iyo kufaakacanba waxaa ugu wacan waa islaamnimadan haddaanay muslimiin ahaan lahayn sida yurub bay ahaan lahaayeen si markaa xagga yurub wuxuu ka eegayaa xagga daaraha dhaadheer iyo wadooyinka waaweyn iyo laydharhka iyo iftiinada xaggaasuu ka eegaya waxay qabaan haddii maanta muslimiintu islaamnimada ay iska dayn lahaayeen maalin daran bayna soo gashay islaamnimadani dadkaasi dhinac ka raaci lahaayeenoo barwaaqadaasaa la habacsan lahaa saasuu aaminsan yahay qofka markaa qofku hadduu laa ilaaha ila allah uu jecel yahay uu jeclaan waayo laa ilaha illa waxba tari maysa markaa wuxuu jeclaanaya qofku kelmadda ayuu jeclaanaya laa ilaaha ila allah macnay ku fadhidaay layne wuxuu jeclaanaya kelmaddan waxay tilmaantay madluulaadkeedii iyo muqtadayaadkeedii waxyaabahay keensanaysay ninka laa ilaha illa allah waxay wadataa hawlayo xisaabo xisaabahana qofku waa inuu jecel yahay waajibaadka iyo awaamirta iyo mawaaqifta waxa kale oo la rabaa qofku inuu jeclaado laa ilaaha ila allah cidda ku abtirsata dadka mu'miniinta iyo muslimiinta inuu qofku jecel yahay wa min annaasi man yatakhidu min duuni illaahi andaadan yuxibuunahum ka xub illah maxabada ilaahi subxaana wa tacaala loo qabaa iyo diintu ma qaybsanto maxabada loo qaba makhluuqaadku way qaybsami kartaa ninku hadduu laba dumara leeyahay labadiisa dumara maxabada wuu qaybin karaa tanna wuu jeclaan karaa tanna wuu jeclaan karaa hadduu ubad leeyahay ubadkiisa wuu qaybin karaa laakiin maxabada cibaadada ahi ma qaybsanto maxabada iyo kalgacalka loo qaba ilaahay subxaanahu wa tacaala ilaahayna addoonnimo adigoo addoona ilaahnimo uma intaad u jeclaato cid kalena haddana taasoo kale uma jeclaan kartid ma qaybsamayso waxyaabaha laakiin makhluuqaadka ku saabsan qofku wuu jeclaan karaa lacag buu jeclaan karaa geelna wuu jeclaan karaa dad buu jeclaan karaa wax kalena wuu jeclaan karaa laakiin markay noqoto maxabadii ilaahay subxaanahu watacaala laba ma gasho waa miduun insha allah tacala waan sheegi doonaa marka qodobka saddexaadna waxa weeyaan waa alma qodobka toddobaadna wuxuu yahay almaxaba toddobadaa shardi ayaa laa ilaha illa allah ku xidhan wabishuruudin sabcatin shuruud oo toddoba ah baa qad quyidat lagu xidhay wa fii nusuusi lwaxyi xaqan waradat nusuusta waxyigana si dhababay ugu soo aroortay yani waxyaabaha imika aynu sheegayna toddobada ahi mala awaal kuma iman iyo dad intay meel fadhiisteen iskaga qorqoreen kuma imane waxaa laga soo qaatay kitaabka iyo sunnaha waan gartay fainahu lam yantafic qaa'iluhaa ma manaafacaadsanaya waxba u tari mayso qofa yidhaahda binudqi dhawaaq ku idhaahda oo ficil aan raacin ilaa xaysu yastakmiluhaa markuu dhammaystiro mooyaane yastakmilu uu dhammaystiro haa shuruudaas toddobadaa shardi marka uu dhammaystiro ayaa laa ilaaha ila allahu macna ay kuu samaynaysaa ay wax kuu taraysa alcilmu walyaqiinu walqabuulu walinqiyaadu fadri maa aquulu wasidqu walikhlaasu walmaxaba wafaqaka allahu lima axabba alla waxau jecel yahay ha ku waafajiyeed halkaasi waxa weeyaan waa shuruudda laa ilaaha ila allah laa ilaaha ila allah shuruuddeedu haddii intaa ay tahay waxaa jirta waxyaabo kale oo laa ilaaha ila llah jebiya laa ilaha illa allah waxyaaba ay ku burto ay ku jabto ayaa jirta waan dul cararaya haddii ilaahay ka dhigo culimmada qaar baa faahfaahiyo ilaa afar boqol oo shay gaadhsiiyey arbaca mia ayay gaadhsiiyen culimada qaarkood laakiin marka lasoo koobo sideed sagaal toban ka koobaad wuxuu yahay ashirku billaah ilaahay oo cid lala caabudo ashirku billaah ilaahay oo cid lala caabudaa waa min nawaaqid alislaam amba waa min nawaaqid laa ilaaha ila allah ilaahay baan caabudayaa cid kalena waan baal wadaa laa ilaha illa ogolaan mayso wanakin nidhi ilaahay subxaanahu watacaala waxba lalama caabudo cidna lalama jeclaado cibaadaadkana cid lalama siiyo lalama siiyo walaqad uuxiya ilayka waila aladiina min qablik lain ashrakta layaxbadanna camaluk bu ilahi subxaanahu watacala nebiy llahi moxamed ku yidhi nebiy llaahi moxamed isagoo la hadlaya wuxuu ku yidhi haddaad shirki la timaado aada ilaahay cid la caabudo camalkaagu wuu baaba'aya oo waxba kama jiraan wax ka soo qaad ma laha wax ka soo qaad ma leh walatakuunanna min alkhaasiriin markaata koobaad waa shirkiga ashirku billah waa kelmad macno ballaadhan shirkigu dadku meelay ka yaqaanaan laakiin macnaheedu wuu ballaadhan yahy qodobka labaad ducaau gayr illah ilaahay cid aan ahayn oo la baryo ilaahay cid aan ahayn oo la baryaana waxay ka mid tahay waxyaabaha jebiya laa ilaaha ila allah dad ilaahayna barido sheekhna daba wado oo sheekhu uu kula weynaado ilahay kula soo gaadhay amba aad ilaahayna baryayso aabbaha iyo reerkiinnii iyo odayaashiinniina aada baryayso waxa weeyaan taasina waxyaabaha jebiyay ka mid tahay qodobka saddexaad cadamu takfiiri ahli shirki dadka ahlu shirkiga ah oo qofku uu gaalaysiin waayo man shaka fii kufri اlkaafiriina kafar dadka gaalada ah in la gaalaysiiyo gaalnimadooda qofka ka shakiya isaguna waa gaal waa qaacido waxay qaacidaas ku salaysan tahay cidda gaalnimo ku dhacday gaalnimo la isku waafaqsan yahay amba dad qof gaalnimadiisu ay caddahay oo bannaanka ay timi oo ishkaalaanu ku jirin haddii asalka masalada la isku khilaafsan yahay oo masalada ma gaalnima mise gaalnimo maaha misala taarikusalaadkii oo kale khilaaf baa ku jira taarikusalaadkii oo kale khilaaf baa ku jira ninka taarikusalaadkaha ma gaal baa mise waa muslim culimmadu way isku khilaafsan qaarna waxay leeyihin waa gaal qaarna waxay leeyihin waa muslim okay nin baa salaadii ka tegey adigu waxaad qabtaa inuu kaafir yahay taarikusalaadku ninkii waad gaalaysiisay aniguna waxaan qabaa ninkii taarikusalaadkaha gaal maaha waxaan ku uhi kaasi gaal maaha haddaad tidhahdo man shaka fii kufri lkaafiri kafar dee waynu isku dhimanayna qaacidadu halkaa mari mayso qaacidadu halkaa mari mayso waxay maraysaa waxyaabaha la isku waafaqsan yahay gaalnimada masalan amba ashkhaas ha ahaadaan amba dawaa'if ha ahaadaan amba milal iyo nixal ha ahaadaan kiristaanku waa gaalo ninka yidhahdo gaal maaha wuu gaaloobaya maanta way taaganta maanta way taaganta kiristaanka iyo yuhuudda gaar ahaan kiristaanka yaan gaale lagu sheegin maxaynu ku sheegnaa ilan gaal ba muslim ilan maaya maxaa la odhanaya waxaa lagu sheegaya alaakhar alaakhar baa la odhanaya ka kale innaka iyo kuwa kale المسلمون وغير المسلمين المسلم والآخر مسلمك يككلا ككلام هلو قشد وحا لقى عري المسلم والكافر استلاحات الشرعية وحي, وحي أهايين كنوا قال كنوا مسلم مسلم كنا مركا أحكام بوليه لقولا معامل أيه كافر كنا وحو ليه أحكام لقولا معامل أيه waxa la adkaatay nimankii de aqoonta inoo soo bartay reer galbeedku soo canqariyeen waxa la adkaatay axkaamtii shareecadu u dhigtay qofka kaafirka in lagula macaamilo marka waxay dhahan waar gaal ha odhanina waxaad tidhaahdaan alaakhar ka kale taasaa markaa lagu dawakay masalada noocaasi halisteeday leedahay culimmadu aad bay uga hadleen ilahi subxaanahu watacaala kuwa ay leeyaan gaalo lagu odhanin ilaahay baa gaalo ku yidhi laqad kafara aladiina qaaluu ina allaha haaliu halaaa لقد كفر لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم والله آيات اسكحجة لبدا كلمة وي قالوا بين لمن شيغي إلهي وثالث ثلاثة وي قالوا بين لمن كيدين مسيح وإلهي من كده ميزا مجرد إلهي بقى قالوا كتر المامي أهل كتاب كوا قالوا كريستان كوا قالوا marka waxaan ku odhanayn kelmadan gaalnimada ahi way halis badatay warniyo kelmadan inaga daaya way dhib badantay baashanay dadkii waxaa loo baahan yahay in la soo dhawaado oo tasaamux la sameeyo oo xiwaar la sameeyo oo isdhexgal la sameeyo oo saqaafaadka iyo xadaaraadka in la saaxiibsiiyo oo dadku ay wax kala qaataan oo colaada la yareeyo oo lix iyo tobanka nofembar sanad walba ayaa waxaa loo asteeyey inay noqoto yoomu tasaamux alcaalami maalinta tasaamuxa iyo in la isasaamaxo oo las lays ogolaado oo lays neef ogolaado oo la saaxiibo oo aan la colloobin oo fawaariqda caqadiga ah iyo fawaariqda akhlaaqiga ah iyo fawaariqda suluukiga ah waxyaabahaas oo dhan iyo kuwa cirqiga meel la iska dhigo adigu gaal baa tahay maya gaal hodhan istakfirullah buu leeyahy adigu waxaad tahay kristaan baa tahay adna waxaad tahay buudi adna waxaad tahay yuhuudi adna waxaan ahay muslim mid kasta kiisuu haysanaya muxtaramun calayha waana lagu ixtiraamaya saa aynu kala ahaano laakiin qof kastaa diintiisa ha haysto yaan la faragelinin istixtiraam iyo walaaltinimo kale iyo laaba oo dadku waxba aanay kala lahayn oo la isu dhimanayo oo la isu bohlyoobayo hala sameeyo halkay maraysaa baashu waa halkaas marka saddex marxaladood baa jirtay culimmadu yidhaahdeen marxaladii waxa way marxaladii shareecadu ay sheegtay xuduudda sharciga la taagnaa oo la yidhaahdo alkaafir walmuslim waa qadiyada tawxiidku uu cilaajinayo xanuunada uu daweeyo tawxiidku waxaa ka mid a kala saaritaanka asmaada iyo fawaariqda كان وعي كان وعي حاله وليك شيقين من أجله ومن أجله فرق الفرقان وكيلها شيخه مركا تاسوا قضب إن لقوا أكاد حدود الشريعة وضد كالسارتان كودا هيد وامد مدى لبعضنا وحيتها إن تالقي ما دول سو استاقوا مرحلة الحوار مرحلة دا إن دفكا وضا هدلانو داين وضا هدلا ويمهشينو هلا يتفكرتو هلا وضا فريستو xasaasiyaadkii iyo taariikhii madoobaa iyo dagaaladii iyo balaayaya baaskii meesha ha laga saaro oo marxaladda u dambaysana waa marxaladu taxaaluf bay dhahay marxaladu taxaaluf dadku inay iskaashaanbuuraystaan oo labadii kii gaalkaa kii muslimkaa ay ka wada dagaalamaan hal khandaq ay wada galaan oo hadda ciddii ka masa ka ka dana duwan ay ku duulaan waa muslim kana waa buudi kana waa kristaan waxay la wada dagaalamayaan in muslina masaalixdooda danahooda bay kaa ka dhex arki waayeen hadhowta haddana mid kaloo kristana lagu wada duulaya macnaha meesha ku jira waxa diini meesha ma taalle waxa taalla maslaxad iyo dan maxaa maanta inoo dana halkee bay lacagta u badanta halkee masaariifta u badanta xagu batroolku u badan yahay halkaasun baa laga eegaya markaa qadiyadda la yidhaahdo alaakhar mustalaxaasi waa mustalax khatiir ah waa mustalax dhibaato badan oo dad fara badan oo maanta muslimiinta ka mid ihin ay ku dagsoomeen markay tageen dhulkoodii xoogaa la soo dhawe soo dhaweyn bay u haystaan xoogaa shilimaada la siiyo la yaraa masruufay oo ciyaalkii lagala hadhay markaasa waxay dhahan wallahi nimankani niman gaalo loo quuran maaha ilaahay ballankii nimankaasi niman la xumeeyo maaha wadaad reer jabuuti ahaayoo cabdi cabdiraxmaan bashiir la yidhaahdo oo jabuuti odaygan jabuuti ay isku dhaceen oo dabeetna la mustaafuriyo kanada tegey ayaa maalintii dhaweetay aafadii kiniisaddu ay socotay dadkii ku aafoobay buu ahaa wuxuu sameeyey maqaal buu soo qoray maqaalka waa akhrideen baan umalaynaya qaarkiin ciwaankiisu laa lilkanaa'isi fii bilaadina nacam lilmasaajidi fii buldaanihim hal haada cadlun ku leeyihi moogta hal haada cadlun dalkoodana masaajid aanu ka dhisanno dalkeena la kanaysta inay ka dhistaan aynu u diidno taasi ma cadaalad ba dabeeta calaamatl su-aal weyn iyo calaamatlcajiib fara badan baa taala dee cadaalad maha buu ku leey saas hadday inoo ogolaadeen meelahoodii aynu joognay inay inayna masaajida aynu ka dhisanno inankana meelaheena kanaysta inay ka dhistaan maxaynu ugu diidaynaa inqilaab almawaasiin inqilaab almawaasiin waa culimadii culimada halkaa marayaan dadkii ka waran dee dadkii shacabka habaa dhaamoo diidan dadkii shacabka habaa dhaamoo diidan yani haddii ay sugnaatay in masaajid laga dhiso maraykan iyo ingiriiska taa macnaheedu maaha hargeysa in laga laga sameeyo kiniisad oo berbere laga sameeyo oo dalalka islaamka laga sameeyo xaaraantinimadii bay taagan tahay un yaa loo sameeyey kiniisada ee masaajidaas iyo maxaa loo iyo bilaa la dumiyaa kaa laftooda iyo xisaabahaasi waa umuuro kale laakiin cadaaladdu waxay tahay waa mid qura uun cadaaladdu waxay tahay amarka ilahay in la ilaaliyo ilaahay ma ogol yahay mise ma ogola wuu ogol yahay waa cadaalad ilaahay ma ogolo waa cadaalad wax ka dambeeya ma jiraan ta loo jeedaa taas weeye markaa mafhuumka la yidhahdo alaakhar mafhuumkaasi mafhuum khatar ah weeyaan aada ha la ysaga ilaaliyo wuxuu meesha ka saaraya xawaajista inu sheegay waxyaaba dadka ku kala teednaa kala garashadii iyo abtirsiintii diinta ayaa meesha laga saaraya qodobka afraad ee tilmaamaya nawaaqidu laa ilaaha ila allah amba qofka uu ku gaaloobaya haddii isagoo muslimo uu sameeya waxaa ka mid a ictiqaadu ana hadya ana hadyan akmalu min hadyi nebiyi sala allahu calayhi wasalam inuu qofku aamino inuu jiro wax ka wanaagsan waxaa nebigu calayh isalaatu wasalaam la yimi diinta nebi maxamed diin ka fiican inay jiri karto dhaqankii nebiga calayh isalaatu wasalaam dhaqan ka fiican inuu jiri karo uu idhaahdo nebigu u wanaagsan laakiin bartaa waxa kaga fiican hebel amba diinta islaamka way fiican tahay laakiin diinta islaamka halkaa waxa kaga wanaagsan diinta kiristaanka iyo diinta yuhuudda ee kaga fiican qofkaasi waa gaaloobaya diintana kusii jiri maayo banaanka ayuu noqonaya falaa warabbika laa yu'minuuna xataa yuxakimuuka fiima shajara baynahum uma laa yajiduu fii anfusihim xaraja mima qadayta wayusallimuu tasliima aayadda qur-aanka baa caddaynaysa qofka muslimka ahi inuu aamino diinta islaamka diin la midihi inaanay jirin qodobka shanaad ee tilmaamaya qofka inuu ku gaaloobayo haddii uu sameeyo isagoo muslim ahaa hadduu ku dhaco inuu gaaloobayo waa bqdu shayin mima jaa bihi rasuul sala allahu alayh wasalam waxyaabihii nebigu uu la yimi wax ka mida hadduu qofku naco uu dhibsaduu karaahiyeysto inuu qofku naco shay ka mida tacaaliimta shareecada ee nebigu alayh salaatu wasalaam xagga ilaahay uu ka keenay inuu qofku nacaa uu gaaloobaya waxaana ka mid tahay calaamadaha gaalada ilahi subxana wa tacaala wuxuu leeyahay wاladiina kafaruu fatacsan lahum waadalla acmaalahum nimanka gaaloobay halaag bay leeyihin halaag baa loo ballan qaaday camalkooduna waa hallaabay maxay maxay ku gaaloobeen maxay ku hallaabeen ilahi subxana wa taala dalika biannahum karihuu maa anzala allahu faaxbata acmaalahum wax kale may samayn nimankaas geelna may dhicin dukaanana may dhicin ilaahay iskumay dhicin wax kale ismay soo gaadhin waxa dhacay oo keliya nimankaasi waxay ka hadeen oo ay karaahiyeysteen ay dhibsadeen wixii ilaahay subxaana wa tacaala soo dejiyey amar ka mid a awaamirta shareecada qof hadii niman u salaada waa necbay inta kale waa okay laakiin iyo salaadan ba waa dhibaato midhan salaad waa itixaan hadduu qofku idhaahdo wuu gaaloobaya qofka hadduu idhahdo salaadii waa okay way fiicantay laakiin soonkan lagu gaajoonaya mid maaha wuu dhibaato badan yahy anuu dooni maayo soonka amba soonka waa necbahay wuu gaaloobaya qofku qofka gabadho hadday tidhaha xijaabka anigu waa necbay inaan isasturo waa necbahay oo ay ka dhab tahay diinta islaamka way ka baxaysaa diinta islaamka waa ka banaanka is-asturitaanku waa aayad qur'aana marka waxyaabahaas oo dhan iyo waxyaabaha la midkaa qofku hadduu yidhahdo anigu waan dhibsadaa oo waan necebahay oo layma tuso balota waxyaabaha khilaafiyaedka ha joogaane waxyaabaha tacaaliimta shareecada ee nebigu calayh isalaatu wasalaam uu la yimi qofku hadduu yidhahdo anigu dooni maayo oo waan necebahay ninkaasi waa ku daayey alistihzaau bishayin min diin illahi subxaana wa tacaala baa ka mid a diinta ilaahay wax ka mid oo lagu cayaayiro lagu ciyaayiro laga dhigto wax lagu kaftamo oo dee had iyo jeer istihzaaga waxaa la socda taxqiir yaraysi baa la socda salaadii oo kale inuu qofku salaadii ka dhigto wax lagu qoslo waa dinka arkay qaarkood waxay soo sawirayaan ma la soo dubaya qof salaad tukanayo oo intuu nin wax ka qaado ka daba cararaya amba intuu nin salaad galo dabada laga laadayo oo dabeeta la islaynayo waa istihzaa waa gaalnimo waa gaalnimo nin salaad ku jira oo sii rukuucaya ayaa mid baa asalaamu calaykum dhirbaaxu ka jaraya dabeetna waa la islaynaya waana la soo duubaya yani waxaana waxaa loo samaynaya wax kale maahe waxaa loo samaynaya waa waa in lagu qoslo waa in lagu qoslo waa lagu kaftamaya waa lagu sheekaysanaya marka taas oo kale diinta islaamka wax ka mida in jees jees laga dhigto iyo cayaayir iyo wax lagu kaftamo oo la la yaraysto iyaduna waa sidaas oo kale rasuulka calayhi salaatu wasalaam xilligiisii waxaa dhacay dee nimankii munaafiqiintaha waa garanaysaan iyadoo la degan yahay baa waxoogaa waxaa lagu haasaaway dadku markay waxoogaa ciidanku uu socday la daalo koox koox baa la isaga fadhiistaa dabeete geed bay hoos fadhiistay niman munaafiqiini gaar bay isula baxeen shimirba shimirkiisu la duulaayeen nimankii munaafiqiinta baa gaar isula baxay marka way yar sheekaysteen sheekadii waxay la gashay asxaabtii dabeetana nin baa wuxu uhi wallahi nimankaa asxaabta lagu sheegayo wallahi nimankaa nimanka naxnaxsan oo ka shilshilisan oo ka beenaalaysan oo ka cunto badan oo ka fulaysan weligay maarag ya marka wuxuu ku ciyaaraya waa asxaabta asxaabta muxuu ugu ciyaaraya haddii cidda la caayay maha rasu- rasuulka ilaahay waa caynkaa lama odhan ilaahay qur-aankii may caayin waxay caayeen waa asxaabtii rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaa la isweydiinaya asxaabta maxay ku caayeen maxay ku galeen asxaabta wax kale kuma necbe waxay ku necbiin diinta ay haystaan marka culimmadu waxay yidhaahdeen qofku haddii uu caayo dadka ahludiinka ah isagoo ku caayayo ku necbaysanaya diinta ay haystaan aawadeed yakfur bidalik aayadda qur-aankaas sariix bay ku tahay aayadda qur-aan aayadda qur-aanka way ku cad tahay ilaahi subxaana watacaala rasuulka ayaa loo sheegay nimankii baa loo yeedhay waxaa lagu yihi waxaa ma tidhaahdeen waxay idhahdeen wax kale nagamay ahayn iska kaftan sheekaha saawo oo dee dadku waa moogtay waa la daalanaayo waxoogaa dee laga dhigto uun maaweelo laga dhigto ayay noo ahayd dabeete rasuulka calayhi salaatu wasalaam qur-aan baa kasoo ku soo degay ilamaa iyo hadda laga la akrinayo walain sa'altahum layaquulunna inamaa kunaa nakhudu wanalcab haddaad weydiiso war waxaa maxaa idinku kalifay inaa caydaa istihzaaga inaad samaysaan waxay odhanayaan wax kale may ahayn inamaa kunaa nakhudu wanalcab hadalan iska sheekaysanaya faallootan ayuu iska ahaa qula billaahi wa aayaatihi wa rasuulihi kuntum tastahzi'uun ma ilaahay iyo aayaadkiisa iyo rasuulkiisa ku ciyaaraysay istihzaaga iyo nakhudu wanalcab meelaha qaar miyay gashaa hadda may soo qaadin ogo waxay soo qaadeen waa asxaabtii rasuulka asxaabta rasuulka waxay u caayeen haysashaday haystaan kitaabka ilaahay alla ay rumaysan yihiin rasuulka ay raacsan yihiin intaasay ku caayayaan markaasaa waxaa laga soo qaaday maadaama asxaabta ay caayeen in la caayay ilaahay iyo rasuulkiisa iyo aayaadkiisa laa tactadiruu qad kafartum bacda iimaanikum xukunka ilahayn baa farta laga saaray waxaa lagu yidhi ha meermeeraysanina waa gaalowdeen haddaa marka hore iimaan la haydeen iimaankiinii waa jajabiseenoo waa buriseen banaankaa ka taagan tihiinoo waa gaalowdeen saas ilahi subxana wa tacala ku yidhi qodobka toddobaad ama sideedaad ictiqaad ana lilmari an yakhruja can shariicati muxamedi sala allahu alayh wasalam qofku hadduu idhaahdo dadku waa xoro qofku hadduu doono diinta wuu ka bixi karaa hadduu doonana wuu soo geli karaa faman shaaa falyu'min waman shaaa falyakfur kii doonaa ha gaaloobo kii doonaana ha muslimo marka qofku haddii uu doono inuu gaaloobana xaq buu u leeyahy hadduu doono inuu muslimana xaq buu u leeyahy labadaba way siman yihiin lagumana nici karo lagumana ceebsan karo iska daa in la dile ninka murtadka in la dile iska dhaafe lama ceebsan karo waa in la aaminaa qofku meesha uu doonuu geli karaa diintuu doonaabuu qaadan karaa ciduu doonaabuu raaci karaa xorriyad baa la gaadhay meesha baashaa soo oodina waa gaalnimo diinta islaamka qofkaasi banaanka qofka taa aamina diinta banaanka ayuu ka yahay waman yabtagii hayra alislaami diinan falan yuqbala minhu wa huwa fi alaakhirati min alkhaasiriin ilahi subxana wa tacala wuxuu leeyahy diinta islaamka mid aan ahayn qofka qaata ee raadsadaa laga aqbali maayo maalinta qiyaamahana waa khasaare kaasi gaaladiibu raacaya marka waa qodobka aan idhaahdo toddobaad sideedaad mudaaharatu almushrikiina wa mucaawanatuhum ضid almuslimiin amba mudaaharatu almushrikiina cala almuslimiin muslimiintii iyo gaaladii oo diin isku haya oo diin ku dagaalamaya qofka muslimka ee qorigiisa intuu qaato hadduu ka soo jeesto xagga gaalada oo muslimiinta uu ku halwiyo diinta wuu ka baxaya mujarad ficilka uu sameeyey ay ku gaaloobayaan way kala duwan tahay qofku gaalada inuu jeclaado waa gaalnimo adoo gurigaaga iska dhex fadhiya haddaad gaalnimada jeceshahay jeclaanta qofku gaalnimada uu jeclaado diinta kaga baxaya hadday inta gaalada uu jeclaado diintoodana uu jeclaado muslimiintana uu la dagaalamo waa kufrun calaa kufrin waa gaalnimo isa saarsaaran gaalnimo rasaysantay ayunbuu qofku samaynaya qadiyadda muhimkaa markaa waxay tahay mudaaharatu almushrikiina cala almuslimiin waxaa la eegaya oo keliya waa waxa dadka muslimiin dadka ishaystee dagaalamaya waa ayo waxay ku dagaalamayaanna waa maxay waa qodobkaasoo keliya haddii la yidhaahdo cidda is haysataa waa gaalo iyo muslimiin oo la yidhahdo waxay isku haystaan muslimiinta iyo gaaladu diin bay isku laynayaan ila nin gaal iyo muslimku waxay isku layn karaan dukaan bay isku layn karaane nin iyo muslim gaala gaal iyo muslim hadday dukaan wada furtaan oo dukaankii ay isku afkarin wayan lexjeel ay dhex marto ay isku miisaan feedhka aad kii gaal kaa socota aad kii muslim kaa dhirbaaxdo mudaaharatu mushrikiina cala almuslimiin ayaad odhanaysaa mogti ma noqonayso ma noqonayso waxyaabaha waa marka la isku haysto muslimiinta iyo gaalada markay diin isku laynayaan dalkii muslimiinta gaala soo weerartay muslimiintii baa difaacanaysa waa saas oo kale muslimiintii baa waxay leeyihin annakaa isxukumayna oo diintaan isku xukumayna gaalkiina wuxuu leeyahay may waxaa laisku xukumayaa nidaamkayaga magaca doontaba bixiyo dimuqraadiyad dheh shuuciyad dheh kristaan dheh yuhuud dheh wuxuu doonaba ha ahaadee haddii taa qodobka la isku haystaa uu taa yahay qofka muslimka hadduu dhinaca gaala ka soo jeesto ficilkaa uu sameeyey buu ku gaaloobay diinta uu kaga baxaya qadiidaas waa qadiida muttafaqa culammadii muslimiinta horena khilaaf kamay qabin qur-aankana way ku caddahay ilahi subxana watacaala wuxuu leeyahay waman yatawallahu minkum fainahu minhum aayadda qur-aanka marba geesa loo jiido marba geesa lagaga soo wareego waa sariixo way caddahay qofka nimankaa gaaladaas weli ka dhigta ee soo raaca diinta islaamka waa ku daaya ijmacna masaladaas way leedahay ee culimada sheegtay gaalnimada ku sheegtay waxaa ka mid a ragga hadda nool waxaa ka mid a marka ka hore laga yimaado fawzan baa ka mid a inkastoo kitaabka dambe uu ku sharaxay ee nawaaqidulislaamka maxamed bin cabdilwahaab waxoogaa uu sheekhu yar barbariiqday laakiin kitaabkiisa alwalaa walbaraa buu ku sheegaya waxa weeyaan weecadda wuxuu odhanay waa naaqid min nawaaqid alislaam ka u dambeeya alicraadu can diin illah wa tarki alcamali bihi qodobka u dambeeya naaqidka waxa weeyaan qofku diinta ilaahay inuu isaga jeesto aanu baran cid aanu barin aanu ku camal falin dhig aanu u jaraqsiin faraha u ka qaado waa shahaatay wax dambana kumuu darsan ma tukanayo sadaqo bixin maayo hadduu doonaa dadka waxaa siiyo laakiin diyaanatan waxba u siin maayo wax khayra samayn maayo qofku wuu iska soconayaa diinta islaamka danka ma leh ma baranayo ma dhiganayo ku camal fali maayo acmaal saalixaada samayn maayo intaas iyo ina fara badan oo kamida waxay ka mid tahay waxyaabaa la yidhaahdo nawaaqidu alislaam nawaaqid laa ilaaha ila allah caawa waxaan malinaya warkaan badiyey salaadii waa dhowdhowda markaa shan daqiiqa insha allah wuxuu leeyahy sheekhu raximahullah faslun fi lcibaadati wa dikri bacdi anwaaciha wa ana man sarafa minha shayan ligayr illahi faqad ashrak faslun wuxuu fasal u yahay fi lcibaadati cibaadada cibaadada ayuu fasal u yahay cibaadada tacriifkeeda iyo macnaynteeda cibaadadu waa maxay iyo qofka cibaadaadka ilaahay subxaanahu watacaala uu inagu leeyahay wax ka mida cidaan alla ahayn siiyaa faqad ashrak qofkaasi wuxuu leeyimid shirk shirki buu leeyimid uma alcibaadatu hiya ismun jaamicu likulli maa yarda yurdi ilaaha assaamic wuxuu leeyahay uma dabadeetana alcibaadatu cibaadadu ismun jaamicun waa isan ballaadhan waa isan guda ballaadhan likulli maa yurdi ilaaha oo ay soo hoos gelayaan isamkaas ay hoos imanayaan waxa laaliyo waxa raali gelinaya alilaaha saamic allaha wax maqlaya allaheena weyn waxay raali gelin karo oo dhan ayaa la yidhaahdaa cibaado wixii loo sameeyo wa fi lxadiidi xadiiskiina waxaa ku sugnaa mukhuha adducaau adducaau mukhu lcibaada cibaadadu waa ducadu waa dhuuxa cibaadada yani muhimadda ay leedahay waa meesha ay cibaadadu ka dhaqaaqdo cibaadaadka la cibaadaysanaya ilahay addoon loogu noqonayo meelaha ugu muhiimsan waxaa ka mid a ducada khawfun baa ka mid a tawakulun cabsi ilahay laga cabsoodo tawakul ilahay in la tala saarto kadaa waxaa kuula mid a alrajaa ilahay in la rajeeyo la quudareeyo wa raqbatun wa rahbatun khushuucu ilaahay in la damco waxa gacantiisa uu ku hayo in laga cabsoodo in loo khushuuco in maaragtay khashyo iyo cabsi loola yimaado inaabatun khuduucu ilaahay in loo soo laabto oo loo toobad keeno khuduucun in khuduuc iyo isdullayn ilaahay subxana wa tacala loola yimaado walisticaadatu waxaa ka mid ah cibaadaadkii ilaahay in la magan galo walistigaasatu ilaahay gargaar in la weydiisto maxaa walisticaadatu ilaahay in la magan galo walistigaasatu ilaahay waxyeelo kugu soo socota inaad ka hoos gasho kadaa waxaa kuula mida walisticaanatu والاستعاadة إلahay in la magan galo والاستiعاaنaةu إلaahay in la kaalmayso طلب الcawn wax kugu cuslaaday ilaah iga kaalmee kadaa waxaa kuula mida اstiغاaثaة waxyeelo kugu soo socoto inaad ilahay gargaar ka weydiisato bihi subxaana ilaahay wadabxu ilaah oo keliyaata in loo wax loo gowraco wanadru ilaahay oo keliyaata nidar in loo loo galo oo cid kale aan lagu nidin wagayri dalik iyo wixii la mida fafham wax fahan oo wax garo hudiita ha lagu hanuuniyo ha lagugu hanuuniyo ilaahay ha kugu hanuuniyo awdax almasaalik awdax almasaalik jidadka ka ugu cad allah ha kugu hanuuniye fahanka qaado wa sarfi bacdihaa wa sarfu bacdihaa qayb ka mida in loo leexiyo ligayri illaahi ilaahay cid aan ahayn shirkun waa gaalnimo wadaakaasi shirkigaasina aqbaxu lmanaahi waxyaabaha manhiyaadka ee muxaramaadkaa waa ka ugu xun wa sarfu bacdihaa cibaadaadka aynu soo sheegna iyo kuwa aynaan sheeginba in loo leexiyo oo loola tago ligayri illaahi ilaahay cid aan ahayn shirkun waa gaalnimo wadaaka gaalnimadaasina aqbaxu lmanaahi manhiyaadka iyo waxyaaba ilahi subxaanahu watacaala xaaraantinimeeyey waa ta ugu xun intaa insha allah caawan u dayno sali allahuma waslama wbaarak calaa sayidina moxamed waaalihi wasaxbi waslm